الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد sheekh cabdillaahi baan la qabaa masjidu daari sunna maamul iyo jamacba sida wanaagsan ay masjidka noogu soo dhoweeyeen khayrka iyo wanaagga loogu heelan yahay alla subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u geliyo guusha aynu ka hadlaynaa waa intaa aynu qabanayna un wey oo damishaadka hadda quruxdiisa tacab baa galay nin xooluu geliyey midi waa ka tujinayaa midi waa ka addimayaa midi waa nadiifinayaa midi waa soo camiraya waa ku cibaadaysanayaa khayrkaa la ysku kaashanayo waa nooc guul ka mid a mawduuceennu caawa insha allahu tacaala aynu wax ka taataabanaynaa waa caqabaat calaa ariiqi الnajaax ama cawaa'iq الnajaax waxyaabaha kaa hor istaagaya inaad guulaysato oo aada gaadho danahaaga adduuniya aakhiro inaad gaadho waxyaabaha kaa hor istaagaya cawaa'iqdaas waxaynu ku soo koobaynaa toban qodob oo aan hubo naftayda markaan ka bilaabo qaar badanoo ka mida inaan ku sifaysanahay mid toban kaba xambaaranaya mid laba ku sifaysan mid shan kaga sifaysan oo welibana aan ugu talagalay insha allahu tacaala mawduuca inaynu ka dhigno mid waaqiciya oo camaliya oo la dareemi karo ama la taaban karo nolosheennana aynu insha allahu tacaala ka arkayno marka guul laga hadlayo waxay macnaheedu annajaax kelmaddaas kitaabka alle subxaanahu wa tacaala kuma iman laakiin waxaa ku yimi kelmado la macno ah najaxa wa naajix wa najaax lama isticmaalin laakiin waxaa la isticmaalay alfalaax alfawz iyo kelimaadka la midkaa baa la isticmaalay oo ka miisaan badan waxaynu ku soo koobaynaa guushu waa aldafaru bilmatluub inaad gaadho oo aada gacanta ku dhigto oo aada hesho aada xasiliso wixii aada doonaysay guul baa la yidhaahdaa natiijada ka soo baxaysaana waxay noqonaysaa waddo la marayo iyo natiijo la gaadhayo waxaa laga yaabaa waddadu inay xun tahay baa laga yaabaa natiijadu laakiin ay tahay wax wanaagsan xoola in la helaa ceeb ma ah waa wax wanaagsan nicma almaalu asaalix lilrajuli asaalix wuxuu leeyahy nabigu calayhi asalaatu wasalaam waxa wanaagsan qof wanaagsan oo ilaahay xoolo xalaala oo wanaagsan uu siiyey xoola in la helaa waa guul laakiin waxaa suuragala waddada loo marayaa inay xun tahay oo waddo xaaraana qofku inuu ka kasbanaya laga yaaba waxaa dhici karta waddadu inay sax tahay oo waddo dabiiciya qofku uu marayo laakiin natiijada uu gaadhaya ay khaldan tahay natiijada uu gaadhaya ay waxa weeye khaldan tahay marka guushu waxay noqotaa qofku inuu ku guulaysto wax wanaagsan waxaa dhici karta inuu qofkaasi ku guulaystay siday dadku u arkayaan wax inuu ku guulaystay laakiin guul aanu gaadhin qur-aankii baa loo baratamaya tartan baa loo gelaya dad baa loo soo xulaya qof waliba waa isu soo diyaarinaya xodkiisuu hagaajinaya tajwiidkuu hagaajinaya qur-aankuu soo muraajacaynaya marka fagaaraha la ysugu yimaado waxaa la odhanaya wanka waxaa galay hebel baa galay oo ku guulaystay tartankii dhinac kalena waxaa loo qabanayaa hodollada iyo fanaaniinta ayaa loo qabanayaa tartan loo qabanaya codkiisuu wanaajinaya waa dadaalaya fanaan hebel ayaa ugu hees macaan ama ugu cod macaan ayaa soo baxaysa dad badani waxay u arkaan inuu guulaystay laakiin xaqiiqadu waxay tahay inuu khasaaray guusha dhabta ah alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisuu ku sheegay faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz qofka laga ilaaliyo ama laga fogeeyo naar ee aan gelin jannana la geliyo qofkaasi waa guulaystay idan guusha dhabta ah waa inaad naarta allana ka badbaado jannada iyo naxariista allana aada gasho oo labadaas sababtoodu ay tahay jannada markaad gelayso ilaahay inuu kaa raalli noqday naarta markaad gelaysana lagu gelayo cadho alle subxaanahu wa tacaala labadaana cadhada allana inaad ka badbaado raalli ahaanshihiisana inaad hesho guusha ugu weyni waa taas cawaa'iqda markaynu ku soo dhowaanno saynu tilmaannay waa toban wey qodobka koowaad waa inaadan yool lahayn taargad iyo hadaf iyo hiigsi inaadan lahayn waxa weeya waa caa'iq wey waxaa soo labaynaya qofku inuu caqiide xun naftiisa ka aaminsan yahay saynu faahfaahin doonno oo aanu naftiisa ku kalsoonayn ta saddexaad waa duruufta dadku ay sheegtaan oo dad badan ka wiiqa guusha ka wiiqa ka afraad waa wakhtiga iyo sida loola macaamilo ka shanaad waa dadka waxa weeye dadka niyad jabiya ee markuu qofku waddada guusha qaado jillaafa u dhigaya ma adigaa qabanaya iyo wixii la mida ta lixaad yididiilo beena waxbuu iska jeclaysanaya waxaasina mar haddaanu camal la socon iyo ficil waa been wey ta toddobaad inuu qofku baasaysto tatayur iyo tashaa'um inuu waxa weeye sameeyo ta sideedaad inuu dadka isdhinac dhigo isbarbar dhigo dad kale u isku qiyaaso ay kala duruuf yihiin ta sagaalaad inuu dalbo mar walba sida ugu dhammayska tiran mar haddaanan guri dabaqa dhisanay guriba dhisan maayo mar haddaanan qur-aanka wada xifdinay jusca mana xifdin maayo mar haddaanan halkaa gaadhay waan iska daynaya iyo wixii la mida qodobka tobnaad waa caajiska iyo dibdhigidda iyo waxa weeye mumaatalada iyo taswiifka isbuuca soo socda xilliga noocaasa iyo wixii la mida ninkii dhallinyarada ah wuxuu odhanayaa hadda waxa weeye dhallinyaraan ahay oo cibaadada uma hayo jaanis uma hayo laakiin markaan iska xaasayste la igu kaalmeeyo nolosha ee waxa weeye xaaladaydu kala degtaan cibaadada bilaabay kii xaaska lahaa wuxuu odhanaya waxaan dadaalayaa oo soo jeesanayaa markaan nolosha maal dhigo xaas baan yeeshay weli guri ma lihi waxa weeye shaqo fiican ma hayo ubad baa yimi culaysyo badan baa jira markay xaaladdu ii kala degtee meel fiican aan gaadho guriga gaadhi aan isla helo markaasaan si fiican masjidka u gelaya intaasi markay timaadana wax kalea usii muuqanaya wa haakada dabeedna wuxuu gaadhayaa aakhir alcumr buu gaadhayaa sa waxba qabsan markaynu qodobka koowaad ku bilowno intaanan u gelin guushu sidaa aynu sheegnay kaba dambaysta ah waa inuu allah subxaanahu wa tacaala uu ka raalli noqdo wey ilaahay inuu ku jeclaado laysa asha'nu an tuxib walaakina asha'na an tuxab guusha ugu weyn waa in alla subxaanahu wa tacaala ku jeclaado oo ka raalli noqdo waayo ilaahay inaad jeclaato waa wax wanaagsan laakiin waxa ka sii weyn isagu inuu ku jeclaado oo uu kugu jeclaanayo waxa aad samaysay qodobka koowaad waa khiyaabu lhadaf dad badan waxaanay u guulaysan yool ma leh ujeeddo ma leh taarged ma leh wuxuu u nool yahay wuxuu u soo toosay wuxuu ku ordayo wuxuu ku howlan yahay wax hadafan kama leh waa soo toosayaa waa iska cunayaa waa cabayaa waa seexanayaa meeluu tiigsanayo waxa weeya ma laha khiyaabu lhadaf waxaa ka horeysa hadafka ugu habboon ee laynaga doonayaa muxuu yahay laba hadaf baa asaas inoo ah haddaynu nahay bini aadamka haddii aynu nahay oo alla subxaanahu wa tacaala bini aadamka wuu abuuray waa cibaadat اllah wa binaa اlxadaara cibaadat اllah wa cimaarat اlard yoolka iyo taargetku waa labadaa qodob weeye mid waa ilaahay in la caabudo addoonnimadiisana la xaqiijiyo loo hoggaansamo la jeclaado loo dulloobo laga boqo iyo macaanida kale cibaadadu ay leedahay waa yool wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ilaahay waxa uu leeyahay umaan abuurin jinka iyo insiga inay icaabudaan mooyaane wax kale umaan abuurin idan ujeeddada alla uu ka leeyahay abuurkaaga waa inaad caabuddo weeye ujeeddada adiga lagaa doonayo markaad nolol maalmeedkaaga aad ku mashquulsan tahay ee noloshaada waa alle subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa inaad xaqiijiso kaasi waa yool la doonaya qofka muslimkaa inuu taarga ka dhigto sida waa xaqiijin lahaa ta labaad waa cimaarat alard binaau alxadaara tacmiirta dhulka inaad ka qayb qaadato bini aadamka inaad wax ku soo kordhiso degaankaaga inaad wax ku soo kordhiso dalkaaga inaad wax ku soo kordhiso magaaladaada wax ku soo kordhiso xaafadaada wax ku soo kordhiso ehelkaaga iyo qaraabadaada inaad wax ku soo kordhiso ta noocaasana waa qodobka labaad weeye ilaahay wuxuu leeyahy huwa anshaakum min alard wastacmarakum fiiha ilaahay dhulka xaggiisuu idinka abuuray wuxuuna idinka yeelay kuwii camirayay markaa qofku hadduu yidhaahdo masjidkaan gelaya oo cibaadadan u go-aya waxbaa ka dhiman waxa ka wanaagsan ka ilaahayna u cibaadaysanaya noloshana wax ku soo kordhinaya ka wanaagsan labada mid waliba tafaasiil bay leedahay oo cibaadada alle subxaanahu wa tacaala saynu ogsoonahay waxay leedahay qeyb waajiba iyo qeyb sunno ah salaad iyo soom iyo xaj iyo zako iyo qaraabo la xidhiidhiyo iyo in la jihaado sadaqo lala baxo dacwada la faafiyo samaha la isfaro xumaha la iska reebo waxay gelaysaa majaalaad badan iyo dhinacyo badan bay gelaysaa inta aada awood u leedahay oo ay ugu horeyso waajibaadka in la guto qof waliba intii alla uu ka gaadhsiiyey waa yool iyo hadaf yoolka iyo hadafka labaad waa inaad ka qayb qaadato noloshaad ka qayb qaadato waxaa ka mid a ahdaafta qofku inuu yidhaahdo business baan samaynayaa dadna aan ka shaqaalaysiiyo khayrkana aan kaga qayb qaato oo masaajidada aan ku dhiso agoonta ku kafaalo qaato zakada waajibka aan ka bixiyo sadaqaadka sunna aan ka bixiyo aniguna bini aadamka aan kaga kaaftoomo waa yool wanaagsan wey yoolka wanaagsan waxaa ka mid a qofku inuu cilmi bulshada ugu adeega barto caafimaadkiibuu baranaya si uu dadka u daweeyo noloshiisana uu kala soo baxo injineernimuu baranaya si uu dadka wax ugu dhiso oo kaalintaa u buuxiyo danihiisa iyo masaariiftiisana uu kala soo baxo waa yool iyo hadaf qofku uu tiigsanayo qadiyadda ku saabsan hadafka qofku haddii aanu hadaf lahayn wax aanu tiigsanayn qofka noocaasa meel gaadhi maayo raaxamarku waxay yidhaahdaan waa jugjug halkaaga joog joog joog halkaaga joog waxa weeye nasmacu jacjacatan walaa naraa daxnanna way yidhahdaan carabtu sanqarh baanu maqlaynaa wax la shiidayana arki mayno waxbay ku shiidi jireen sanqaraha birasaa la ysugu garaacayo ayay qamadidaya waxaa ku shiidanaya marka haddaanay qamadi ku jirin sanqarh baa baxaysa wax la shiidayaana ka soo bixi maayaan waa jugjug halkaaga joog wey markaa qofku waa wareegayaa waa ordayaa inuu guulaystay iyo inaanu guulaysan kale ogaan maayo waayo markuu hadaf leeyahay ama taargad leeyahay ayuu isqiimaynayaa ma guulaysan mise ma guulaysan alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegay afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahda am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim miyay siman yihiin mid ku soconaya isagoo fooraro madax madax u soconaya ibnu kaiiriya waxay leeyihiin meeluu u socdo garan maayo meeluu u socdo ma yaqaan wuxuu ku soconayaa isagoo fooraro madax madax buu u soconaya iyo man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim iyo ka isagoo lugihiisa ku taagan oo qumaaji u taagan waddo toosan haya oo arkaya halka uu u socdo ay waxaweeye u muuqato waxay yidhaahdeen ka soo qaad adoo waddada maraya ayaa qof waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa waddada inaad itilmaanto itilmaan waxaad tidhi waa ku tilmaamaya xaggaad u socotaa xaggee baad kusii socotaa si aan kuu tilmaamo masuuqii baad ku socotaa maxaafada heblaad ku socotaa wuxuu ihi garan maayo meelaan u socday itilmaan miyaa loo tilmaami karaa wax waxba looma tilmaami karo waa qofaan socon wey mar haddaanu hadaf iyo taargad lahayn maxaa keena qofku inaanu yool iyo taargad yeelan sababaa keena sababaha waxaa ka mid ah qofku inuu u maleeyo ama uu isku qanciyo in yool la yeeshaa wax faa'iidaa inaanay lahayn yool in la yeeshaa inaanay faa'iida lahayn dadka qaar waxaanay yool u yeelan iyo hadaf iyo taargad waddadii hadafka loo samayn lahaa ma yaqaan maxaa u dana muxuu haystaa maxaa ka maqan maxaad u baahan tahay maxay dantaada adduunya aakhira ku jirtaa ta noocaasaan uu cilmigeeda ahayn dadka qaar ka mid a wuxuu isu arkaa inaanu istaahilin yool inuu yeesho uu iskala hooseeya waar dadka tegay ee aqoon-yahanka ah baa ka hadla qorshe iyo balayn iyo taargad iyo wax la tiigsaday iyo annagu calalbarakaanu iskaga soconnaa jaantaa rogan weeye xaalka yagu inuu hoos isu dhigo dadka qaar wuxuu jecel yahay bakhtiyaa nasiib wuxuu leeyahay haddaan taargad yeesho waxaan ka baqayaa inaan gaadhi waayo haddaan gaadhi waayona waan fashilmay mana doonaya inaan fashilmo ninka taargad kale ee fashilmay waddadaa uu ku fashilmay buu ka baydhayaa guul buu gaadhaya intuu sidaa ku socdo laakiin kani weligiiba fashal buu ku jiraa waayo guulo badan oo uu gaadhi lahaa ayaanu tiigsanayn mar haddaanu hadaf ka dhigan ama yool ka dhigan qaybta ugu dambaysa ee dadka ka baafisa inay yool yeeshaan waa dad u malaynaya yool hadduu samaysto cidhiidhi inuu gelayo cidhiidhi inuu gelayo raaxadu inay ka tegayso wuxuu leeyahay nolosha macaankaa ka tegaya markuu wakhtigiisa qorsheeyo ee uu yidhaahdo waxaan doonayaa bishan socota ama sanadkan labada kun iyo labaatanka inta ka hadhay waxaan doonayaa toban jus oo qur-aana inaan xifdiyo waxay uga baahan tahay wakhti inuu u sameeyo mar walba wuu walwalayaa maalintii intii loo baahnayd ma xifdiday isbuuca intii loo baahnaa ma xifdiday bisha intii loo baahnaa xisaab bay wuxuu ku socdaan marka qofun xisaab isla daba taagan xisaab isla daba taagan oo aan nasanayn oo walwalsan xalay intii la doonaya ma dhammays cidhiidhigaasuu diidaya wuxuu doonayaa maalin walba inuu in yar iska xifdiyo soddon sano ha ku qaadato ama waxa weeye halkiisa ha iska joogo inuu maalin walba intii uu awoodo uu iska dhaqaajiyuu doonaya kaasina ma guulaysanayo qacan waayo wuxuu isu haystaa in yar hadduu qabtaba inuu guulaystay ka la midkee nidaamsaday wakhtigiisa yoolka samaystay waxaa laga yaabaa muddo kooban inuu hadafkaa ku gaadho kanina weligiiba inuu leeyahay waddadii baan hayaa meel fiican baan maraya iyadoo laga yaabo meeshaa meel ka wanaagsan muddo ka kooban inuu ku gaadhi lahaa dadku waxay u qaybsamaan markaynu yoolka ka hadlayna qaybo dadka qaar yool buu samaystay ficilkiina waa ku daray yoolkiina waa gaadhi ama waddadiisibuu hayaa ficilkiina waa wadaa waa ka ugu wanaagsan wey yoolkiisu waa u muuqdaa ficilkiina waa ku dhaqaajiyey ama ha gaadho ama waddadii ha hayo waa qof guulaystay qaybta labaad waa qof yool iyo taargad samaystay uu tiigsanayo laakiin ka caajisay ficil la-aan ku darin marka la weydiiyo yoolkaagu muxuu yahay waa sheegaya laakiin camalkeeda iyo shaqadeeda iyo tacabkeeda ma hayo nooca saddexaad yool la male camal la male waa ka ugu liita wey wuxuu leeyahy ibnu lqayim raximah llahu tacaala markuu macnaynaya qowl اllahi jala wacala liman shaءa minkum an yataqadama aw yataأhar waxa uli bini aadamku xaalkiisu meel ku sugnaan maayo laysa fi الshariica wala fi الطabiica tawaquf albatta ima taqadum waima taأhur liman shaءa minkum an yataqadam aw yataأhar nolosha waxaa laga ogaaday buuri sharciga allana laga ogaaday qofku xaal keliya inaanu ku sugnaanayn ama horuu u socdaa ama dibbuu u soconaya horuu u soconaya waxbuu ziyaadsanaya diin ama adduunyo cilmi ama cibaado khayr baa u ziyaadaya horuu u socdaa ama dibbuu u socdaa qofkaan hadafka lahayn hadduu xitaa meel fiican xaalkiisa uu joogo jamaca masjidkana waa la tukanaya masaariiftiisina waa isugu toosan tahay haddaanu hore usii socon oo salaadii faralka ahayd salaatuleyl iyo sunnayaal iyo duxa iyo aanu hore usii socon marka dambe faralkiibaa halis gelaya xaggii adduunyada maanta haddii shan boqoloo dollar uu qaatay si fiican ugu filan tahay berri markay toban ciyaalku toban ku noqdaan maciishadiina ay isbedasho ku fillaan mayso hadduu halkiisa iska taagnaado culays baa soo wajahaya idan qofku hadduu halkiisa taagan yahay diin ama adduunyo dibdhac ayuu ku jiraa hoos u socod ayuu waxaweeye ku jiraa qadiyaddaasi waa muhim yoolkaagu muxuu yahay hadafkaagu muxuu yahay maxaad doonaysaa inaad xaqiijiso ma waxaad tahay qof caadiya mise waxaad tahay qof aan caadi ahayn ma qof guulaystay baa tahay mise qof khasaaro nolosha ka dhacay qof caadiya waa qofka dee ummadda muslimkaa ka mida u dhashay see dadku ay u dhashaan wuxuu u koray see dadku u koraan wuxuu wax u bartay see dadku wax u bartaan shaquu helay say dadku u shaqeeyaan shaqo caadiya xaas buu yeeshay nolol xaasoo caadiya ubad buu dhalay caadiya markii dambena sida dadka caadiga abaa loo aasay waxay yidhaahdeen nolol kasta oo ay soo gebagabayso geeridu nolol xaqiiqiya maaha waa nolol naaqisa oo hadda khayr badan oo aynu arkayno dad baa ka tegey hadday masaajida tahay hadday mad- madaaris tahay hadday cilmi tahay iyo aqoon khayro- khayr kala duwan oo badan dad baa ka tegey weli waynu xusnaa nawowi soo lama wada yaqaana imaamu nawowi arbaciin nawawiya boqolaal sano ka hor buu dhintay ubad kama tegin laakiin wuxuu ka tegay ummadda muslimka oo dhan indonesiya iyo muslimka soo islaamay maraykan jooga ka soomaaliya jooga ka afrika jooga mid waliba markuu diinta bilaabaya arbaciin nawawiyu ka bilaaba qaala nawawiyu raximah llah buu ka bilaabay mid waliba waa yaqaanaa waana u ducaynaya riyaa saalixiinka iyo da hadalkeeda da cilmiyadiisa kale waa inala noli laxdada aan hadlayo boqolaal masjid baa laga hadal hayaa dunida daafehe oo looga ducaynayo inta miidiyaha la soo geliyay ee la duubay la dhegaysanayo guryaha lagu dhegaysanaya hadalkeeda da nolol buu ka tegay laakiin waa nolol aada u weyn u soconaysa laakiin mid adiga kugu filan intaad awoodayso raad inaad ka tagto waa wax aada iyo aada u muhiima raadkaas ama cilmibuu noqonaya ama adduunyuu noqonaya ama waxtar kaluu noqonaya ama wejigaagii oo aad ummadda wax ugu qabatay bay noqonaysaa markay ugu liidato sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qof ummaddu ay ka nabadgashay oo dhaqan wanaagsanaa oo tusaale wanaagsan dadka u ah oo ka tilmaaman xaafadda oo lagu daydo lafteedu waxa weeye ka dari mayso waxaan uga jeedaa qofku hadaf inuu yeesho aada iyo aad bay muhiim u tahay qodobka labaad waxyaabaha dadka guusha ka hor istaaga waxaa ka mid a inuu iska aaminsan yahay waxaan wanaagsanayn ma awoodid ehel uma tihid ma qaban kartid waa mustaxiil ma dhici karto way adag tahay garan maayo awooduma hayo cid ila qabato heli maayo ma gayo ma istaahilo iyo waxyaabaha la midka ah taasina waxay qofka ku keenaysaa camalkiisuna inuu sidaa noqdo kullu inaayin bima fiihi yandax intaadan ficil samayn waxa ka horaysa waxaad iska aaminsan tahay haddaad iska aaminsan tahay inaadan awooday oo qofku uu yidhaahdo anigu waan hurdo badanahay oo suuragal maaha salaatuleyl inaan kaco cishaha markaan tukado salaada subax baa dalqi laygu kiciya hadduu taa iska aamino nolosha intuu nool yahay salaatuleyl tukan maayo maalin walba markuu maqlayo fadliga iyo khayrka ku suganna waxa weeye waa u jiboonaya laakiin markay camal gaadho wuxuu aaminsan yahay inaanu kici karin waa tusaale dhow wuxuu aaminsan yahay guushaa inaanu gaari karin wuxuu leeyahay ma fahmo fiicni markaa cilmiga kusoo bixi maayo xifdiga waa ku liitaa qur-aanka ma xifdin karo waxyaabahaasoo dhanina waxyaaba khaldan wey hadduu qofku iska aamino inaanu tallaabo qaadi karin xaqiiqadu waxay tahay inaanu tallaabo qaadi karin waxaa la yidhi maroodi xooggiisa waynu naqaanaa intuu leegyahay baa lagu xidhay xadhig lagu xidhay dabeedna maalmihii horu is yidhi dhaqaaq markuu dhaqaaqaba xadhigii baa soo qabta maalintii labaad buu ku celi maalintii saddexaad buu ku celi dhowr cisho markuu ku celceliyey ayuu wuxuu aaminay inaanu dhaqaaqi karin oo ay wax soo celinayaan laba saddex cisho kabacdi baa xadhiggii laga furay bal ha dhaqaaqo halkiisuu taagay waayo dhaqaaqa maxaa ku kalifayay waxaa ku kalifaya wuxuu aaminsanaa inuu dhaqaaqi karo markay ka dhaadhacday inaanu meel gaadhay ayuu dhaqaaqi waayey wuxuu u dhaqaaqi waayo wuxuu aaminay inaanu dhaqaaqi karin ay wax dabrayaan waana laga furay wixii dabrayay waa mid laga furay tasawurka iyo waxaad iska aaminsan tahay waxay saameyn weyn ku leedahay waxqabadkaagay saameyn weyn ku leedahay ibnuljawsi raximah llahu tacaala waxa uu yidhi haddaad aragto dibdhigid iyo habsan kaaga imanaya naftaada kaaga imanaya ilaahay la kaasho waayo wax wanaagsan ma aha naftuna waa amaaratun bisuu dadka guulaysanaya waxa weeye waa dadka aan isticmaalin waxaasi waa mustaxiil ma dhici karto lama samayn karo macquul ma ah iyo wixii lamida waxaa laga yaabaa masjidkan markii dabaqa laga dhigayay dadka qaar inay yidhaahdaan war laga bixi maayo ka daaya dabaqa ya qofna ay u muuqato inay dhammaanayso mashruuc kastoo la bilaabana dadku saasay ugu qaybsadaan war ma awoodayna inaga daay dadka yaa la cuslayn suuragal ma ah dadka waxba laga heli maayo xaafadda dad jecsan baa degan mid dhinac buu wax keeni mid kalena waxaa u muuqata dhinaca kale tijaabooyin kale ayuu hayaa qofku markuu naftiisa la sheekaysanayo wuxuu kula sheekaysanayaa ama waa wax niyad jebinaya xadiidun mudamir nafta tadmiirinaya o baabiinaya oo waxa mar walba hortaagan ma dhici karto waa dadka fashilmiy dadka qaar waa inhizaamiyiin waa dad jabay wey wuxuu leeyahy waa la awoodayaa waynu samayn karnaa laakiin hawl baa ka sokaysa tacab badan bay u baahanta wuxuu buunbuuninayaa tacabka iyo daalka ka sokeeyuu buunbuuninaya kaana wax badan laga filan maayo ka saddexaad waa qof iididiilo ku hadlaya oo waxa weeye ay u muuqato guusha in la gaadhay waa qof malaha alle subxaanahu wa tacaala ku wanaajinaya waxaa in la gaadhay idan caqiidada wanaagsan naftaada inaad ku beertaa inaad aamintay inaad guulaysanayso waa tallaabo weyn oo aad u qaadaysa xagga guusha nafta inaad ka dhaadhiciso inaadan guushaa gaadhayna iyaduna fashalkaad tallaabo weyn xaggiisa u qaadaysa qadiyadda saddexaad waxaa ka mida caqabaadka ka mida alduruuf wamaa adraaka ma duruuf duruuftana maxaa ku ogeysiiyey inuu qofku ku cudur daarto duruufta ku xeeran wuxuu odhanayaa ilaahay iima qadarin wuxuu odhanayaa nasiib melihi waa layga nasiib badan yahay wuxuu odhanayaa waa layga maskax fiican yahay wuxuu odhanayaa anigu shaqo heli maayo aabbahay mid la garanaya ma faamligayaga cid xil qabatay ma jirto wuxuu waxa weeye kusoo celcelinaya duruuf ku xeran buu kusoo celcelinaya waxaana xaqiiqo ah dadka guulaystaa waa dadka duruuftu taabatay wey dadka duruuftu taabatay baa guulaysta ee waxa weeye tacabka iyo hawsha soo maray dadka noocaasa baa inta badan guulaysta dadka iska caadiga ana waa dadka la soo koolkooliyey oo aragteenoo dadkeenna maalqabeenka ah marka taariikhdooda dib loogu noqdo iskoris bilaa aabbaya bilaa hooyaabay ahaayeen badankooda kuwii ay ka tageen markay gaboobeen ee xoolaha looga tegayna xoolihii looga tegay ee lagu soo tabcay bay dayacaya suxaalku sidaa uma badno waa dhif inuu sii kordhiyo intii odaygii uu ku tabcay unbaa dib loo cunaya oo la baabiinaya sababtu waa maxay baahi baanuu qabin ma isweydiiseen innagoo boqol kiiba boqol muslima isku luqada isku dada isku midaba wax walba wadaagayna inaynu waxa weeye dibdhac iyo takhalluf caalamka dawladaha ugu dambeeya aynu ku jirno yurub oo gaalo ah ay waxa weeye dunida ay hogaaminayaan waxyaabaha lagu sababeeyey maxaa ka mida waxaa ka mida duruuf inay heshay duruuf adag baa heshay xilliga jiilaalka bustayaal iyo waxyaabo badan baynu u baahanaa cunto badan baynu u baahanaa xilliga dhaxantu aynugu soo dhacdo dadka baradku ku daaya maxaad u malaynaysaa sanadkao dhan duruuf qallabsan baa ilaahay ku abuuray siday uga bixi lahaayeen baa waxay keentay alxaajatu um likhtiraac baahidu waata keenta qofku inuu ikhtiraac iyo wax cusub iyo hal abuur inuu la yimaado innagu xitaa markii aynu magaalooyinka ka qaxnay miyigaa loo baxay hilib iyo subag iyo caano ayaa la ysla dhacay waxaa weeye xataa haddii duruuf inagu timaado kalluunkiibaa dhinac walba inaga xiga taasaa waxay keentay qofku inaanu walwalin maanta camal la-aanta ugu badan waa inaga haddana waa la wada noolyahay si loo noolaadaba weligeen mana filayo qof gaajo ugu dhimanaya hargeysa gudaheeda ama burca gudaheeda ama soomaalida ama dalka guud ahaan ma dhacayso waa la yska noolyahy waa la yska noolyahy wamaca dalika takhalluf baa jira waxaan uga jeedaa duruufta adag waa ta keenta qofku inuu guulaysto waa ta keenta ficilka keenta laakiin duruuftii waa haddii qofku uu ku talagalay inuu ka baxo innagu waxaynu ka hadlaynaayo caqabad noqonaysa qofkii inta uu fadhiisto duruuftaa inuu daliishado xujo ka dhigto anigu meel ma gaadhayo waayo duruuf baa igu xeeran awow ka awow waxaanu ahayn dad faqri baanu ahay xaggaan xoole anigu ka helay aabbahayaa ogeyd toonna geel ma lahay weligood ba cayb bay ahaayeen yacni wuxuu leeyahay aniga iyo kuwaan dhali doonaana cayb baanu noqon doonaa halkaasuu ka sii wadaya duruufta lama daliishado ibn اljawزi raximah اllahu taعala wuxuu leeyihi atacallulu biاlaqdaari jahlu in la daliishado qadarka in la daliishadaa waa jaahilnimo ilahay baa sidaa ii gartay ayuu odhanaya waa jaahilnimo wuxuu ihi waxaa loo baahan yahay ficil in la sameeyo adiga waxa ku saaran ficil inaad samayso ayaa lagaa doonaya qadarka allana waa meeshiisa inaad guusha gaadho qodobka inoogu xiga waa waktiga ahmiyadda uu leeyahay waa garanaynaa waxba ka fogaan maayo qofku hadduu waktigiisa ka faa'idaysto guulo badan buu gaadhaya hadduu dayacana oo uu lumiyana fadhi ku diririya wixii la mida uu waktigu kaga lumo qofkaasina adduun iyo aakhiraba waa khasaaraya ibnulqayim raximah llahu tacaala wuxuu yidhi qofku inuu waktigiisa lumiyo iyo inuu dhinto waxa la qaataa inuu dhinto waayo wuxuu idhi haddii uu dhinto noloshuu waay oo waa qof dhintay buy laakiin hadduu waktiga lumiyo qofka noocaasa ilaahay iyo aakhirada waa seegaya hadduu waktigiisa lumiyo qodobka shanaad qodobkaasi waa waktiga in la lumiyo guusha way kaa hor istaagtaa qodobka shanaad waa dadka caqabada ku ah dadka guulaysanaya ama guusha doonaya ee ku niyad jabinaya suuragal ma aha adigu waxaad leedahay waa suuragal diyaar baa tahay inaad dhaqaaqdaad doonaysaan waa dadka doonaya inay ku niyad jabiyaan ama inay ku dib dhigaan dadka noocaasa inaan la dhegaysan cabdullaahi ibnu cabbaas markii nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam ayaa nin ansaar ka miday isu yimaadeen oo saaxiibkiiya dhallinyaray ahay cabdullaahi ibnu cabbaas waxa uu ku yidhi saxaabadan waaweyn ee culimada nebiga la soo caashiray ee ka soo faa'iidaysay intay joogaan aynu cilmiga ka qaadanno si mustaqbalka laynoogu aayo intuu la yaabay buu ihi ma u malaynaysa iyadoo abibakar iyo cumar iyo ay joogaan in adiga lagu baahanayo dantaada raaco iskaga hadh cilmina ha dalbi ibnu cabbaas waxau ihi umaan joojin muddo ka bacdi labaatan sano ka bacdi ayaa ibnu cabbaas wax ka cilmi badan la waayo masar iyo ciraaq dunida daafaheedaa looga imanaya ummadiiyo dul hoganaysa ayaa waxaa soo mara ninkii ansaariy oo isaguna ceraystay waana alif iyo baahay dabeedna wuxuu yidhahdaa hada alfata kana acqala mini wiilkani waa iga caqli badnaa maalintuu sii fikray idan waxaa muhima inaadan dhegaysan dadka jidgooyada kuu gelaya jillaafada kuu dhigaya ku niyad jabinaya moralka kaa dilaya dadka noocaasa inaad ka fogaato oo aad ku xidhnaato dadka moralkaaga dhisaya iyaduna aada iyo aad bay muhim u tahay wuxuu leeyahay ibnulqayim raximah llahu tacaala qofku cidda uu la fadhiisto ayaad saamaynaysa muqayiliinta haddaad la fadhiisato markaad marqaanto khiyaali unbaad dabaqya ku dhisaysaa markaad ka soo baxdana bannaan baad usoo baxaysaa ee marqaanku kaa baxo kuwaasaad la fakar noqonaysa dad tiigsi iyo hiigsila haddaad la joogto la sheekaysatana kuwaasunbaad dhaqankooda qaadanaysa haddaad la fadhiisato kuwo diinta iyo cibaadada iyo cilmiga danaynaya xamaas saasaa ku gelay ganacsatada waaweyn haddaad la fadhiisato kabaa kaa kululaanay adoo kun dollar aan ahayn baad waxaad dejinaysaa mashruuc waxa weeye boqolaal kun oo dollara kaba waaweyn baad xidhanaysa markaa dadka aada la joogto ama aada la sheekaysanayso saamayn bay kugu yeelanaya dad qiimale waa inay noqdaan waxaynu taa ku tilmaamaynaa waxaa dhacday macalin macallimiinta ka mid oo xisaabta dhiga ayaa galaaskii markuu soo galay inuu xiisad xisaabayuu dhigay arday ardayda ka mid a lulooday siduu u hurday baa xiisadii dhammaatay macallinkiina baxay wuxuu ku hanbadbaday mas'ale xisaaba oo macallinku sabuuradda uu ku qoray wuxuu u qaatay masaladaas inay tahay waajib la iska doonayo homework guriga lagaga soo shaqaynayo guriguu u qaatay si degdega habeenkii oo dhan buu ku soo jeeday jawaabtii waa waayey si kasta maskaxduu uga shaqaysiiyey dabadeedna maktabadaha ayuu tegey kutubtii xisaabtao dhan buu baaray meel walba fartuu geliy waa ka quustay siduu u waday laba isbuuc markuu waday oo maalin walba isleeyay tolama lagu weydiin doonaa masaladii ayuu maalintii dambe jawaabteedii ha wuxuu maskaxda tuujiyaba macallinkiibuu u yimi oo wuxuu ihi macallin raalli baad iga ahaanaysa masaladii waan ka soo shaqeeyey wuxu uhi masaladu maxay ahayd wuxu uhi dee masaladii aada noo dartay maalintii laba isbuuc ka hor wuxu uhi balkeen uu eegay masaladu waxay noqotay macallinku wuxuu meesha ugu qoray sidii cilmiga xisaabta loo bilaabay masaladaa wax ka jawaabo waa la waayey kumanaan sano culimmadii xisaabtu way ka jawaabi kari waayeen isaguna dugsi sar u dhiganay adiguna waad ka jawaabtay bu galaaska ilaa lixdan baa la fadhiyey lixdankaa la fadhiyey macallinkaa niyad jabiyey waayo macallinku markuu meesha ugu qorayay muxuu ku yiri waxaan idiin sheegayaa mas'alo boqolaal sano wax ka jawaaban la waayey oo aan laga jawaabi karin nin waliba saas u eego waa ka socda ciina iskuma dayo waayo moralkii baa laga sii dilay moralkii baa laga sii dilay ardayganina ma ogeyn dabadeedna ilaa hadda masaladii isagaa loo daba fadhiistaa oo waxaa la yidhaahdaa ardaygii hebel baa ka jawaabay oo markii dambe aqoon-yahan noqday markaan jaamacadda tegey oo waxaan galay kuliyadaydii xadiiska musaabaqa qur-aana baan tartankii ka qayb galay boqolaal baan noqday aniga iyo nin nigeriana ba labalaba uga qaadaya macallinku waa nin dee soddon sano qur-aanka macallinku ah b h d midna midigtuu ka fadhiisanaya midna bidix wuxuu ka odhanayaa qul awnabiukum ka bilow adna latublawunna ka bilow labadaba waa dhegaysanaya i haddaad tiraado kugu soo jeesanaya labadaba waa dhegaysanaya labada dhagood buu idin kala siinaya labadaydii markaanu dhammaynay baa wadaad kaleo soomaaliya baa yimi dabadeedna wuxuu yihi soo kaxayso qof anoo galaaska ku jiro u iyi ninkaasi waa nin laba sano oo aniga iga horraysa wanka galay oo hogaaminaya waa ninkii wanka galay dabadeedna markuu anigu ii yimi oo yihi macallinkaa ku doonayayna keen macallinkii baanu ni markaanu kadi kasta uga soo gallay buui ninkan iyo ninkii la socday waa labadii nine cajiibka ahaa ninkan iyo ninkii la socday aniga iyo ninkii ninkii la galay buu sheegaya waa labadii nine cajiibka ahaa intaasuu dhegta ugu tuuray dabadeedna wadaadkii waxa la yidhi mid kale soo kaxayso mid kale soo kaxayso waa ninkii labadii sane ee ugu dambaysay wanka galay muu soo bixi wuxuu yihi markaan gelaya waa niyad jaba waayo macallinku wuxuu sii aaminay laba qof laba qof baana loo baahna namuu eegin waxaanu hayno dabeedna moralkaygoo jabsan baan galay saasaanan ku baasi waayey buui marka sudaysi soo garanaysaa imaamka xaramka aynu aadka u dhagaysano shan jir markuu ahaabay hooyadii ku bilowday waxaad noqonaysaa imaamka xaramka waa noqday nin brofesoro dunida laga yaqaano ayaa la yidhaha aqoontaa maxaad ku gaadhay wuxuu ihi markaan dugsi hoose bilaabay baa qolka aan guriga ka deganahay boord baa lagu dhajiyey waa qolkii brofesorka wuxuu ihi dugsi hoose iyo dhexe iyo sarada anoo brofesora baan dhameeyey brofesorkii buu ku dhameeyey laakiin de waa mid ficil la socdee ma aha mid afka laga sheegaya ma aha qodobka lixaad waan soo koobkoobaya waa yidi diilo aan ficil lahayn ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل بوحسن ليه inuu qofku iska jeclaado wax wanaagsan waxaan doonayaa qur-aanka inaan xifdiyo waxaan doonayaa inaan hanti noocaasa yeesho waxaan doonayaa hawshaa inaan qabto camalkeedii iyo wadadeediina ma hayo waa cawaa'iqda iyo caqabadaha dadka waxaweeye ka hor yimaada haddaan su-aalidii weydiiyo libaax baa wuxuu weerar ku soo qaaday saddex ugaadha saddex deero ayuu weerar ku soo qaaday laba waxay go'aansadeen inay baxsadaan midina waxay ku fakartay inay baxsato yaa badbaadaya laba waxay go'aansadeen inay baxsadaan midina waxay ku fakartay may go'aansan inay baxsato yaa badbaadayaan se badbaaday yaa kuwa go'aansaday baan maqlaya midina badbaadi mayso ficil miyaa lagu dara ficil laguma dari haddii cadowgu kugu soo duulo oo adoo fadhiya aad tiraahdo waxaan go'aansaday inaan iska dhiciyo soo lagu soo geli maayo waxaa badbaadaya ka dhaqaaqa soo maha ka dhaqaaqaa badbaadaya idan haddaadan dhaqaaqin oo ficil aadan samayn niyadaadu haba wanaagsanaad waxa weeye guulaysan maysa qodobka toddobaad laba keliyon baa inoo dhiman insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa qodobka toddobaad waa tashaa'um baasaysi qofku inuu baasaysto oo waxa weeye wax kastaba uu qaato inaanu ku guulaysanayn xikmadda waxaa ka mida xadiid ahaanna waa loo soo naqliyey tafaa'aluu bilkhayri tajiduu wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhaahdaa ana cinda xusni danni cabdii bi anigu waxaan ahay sida addoonkaygu uu iga fisho falyadunna bima shaa wuxuu doonaa ha iga fisho wanaag hadduu alla ka fisho wanaag buu helaya xumaan hadduu fishona xumaantaasaa u imanaysa ninbaa nebigu soo booqday acraabiya oo baadiyaha ka yimid aan cilmi badan lahayn uu xanuunsanayo xumad baa saa u karkarinaysa nabigaa soo booqday calayhi salaatu wasalaam markuu usoo galay buu nabigu u duceeyey wuxuu ihi ahuur ahuur ay huwa tahuurun caafimaad baa ilaahay ku siinaya dabeedna wuxuu ihi tahuur isagoo la yaaban caafimaad ah la iga wallaana caafimaad ahay bal xumma tafuur waa xumad karkaraysa wy calaa shaykhin kabiir oday waayeelana ku dhacday tusiiruhu lqubuur xabaalaha geynaysa nabigu wuxuu ihi fa nacam idan haddaba waa iyada halkiiba ku dhintay halkiiba ku dhintay xadiiska bukhaari buu ku jira yacni hadalkiisaa loo qaaday albalaau muwakkalun bilmantiq qofka carabkiisa loo qabanaya carabkiisa ayaa loo qabanaya waxaan kaga gudbayaa tusaalayaal badan baan ka hayaa waxaan xasuustaa nin aanu saaxiib ahayn markii aan jaamacadda tegaynay jaamacaddii baa nala aqbalay ma filanayn in la aqbalo jaamacaddii baana la aqbalay waxa weeye fiisihii ayaa la gaadhay wuxuu ihi anigu ma filanayo fiisaha in laysiinayo waxaa ihi anigu waa filanaya fiisihii baa laysiiyey isagiina lama siiyo wuu xaawilay fiisihii markuu ii soo baxay reer jabuuti waa garanaya muddaa idaacadaha iyo tifiyada layga sheegay markii fiisihii iisoo baxayba baasaboorkii iyo fiisihii iyo shahaadooyinkii wixiiba layga xaray haddana ma quusana waxaa idhi jaamacaddaan u socdaa reer jabuuti waxay yidhaahdeen waar ninkan wixiiba ka gubtana haddana weli qoslaya shaacaya aad bay ila yaabay mar labaad baan haddana ku guulaystay fiise labaad iyo hawl labaad iyo tigidh labaad sidii baan ku dhoofay saaxiibkay waxa weeye intii xitaa aanu wada joognay waxaa naloo keenaa labiiyo tobankii habeennimo bishii ogost bay jabuuti xagaabaydoo aad bay u kululay waxaa naloo keenaa cunto shiilan baa naloo keenaa dabeedna wuxuu hi aniga cuntada jonis baabaan ka qaadi doonaa saliidda ku badanta weligiina jonis kuma dhicin dabadeedna waa tagnay jaamacaddii markaanu tagnay baa dhiiggii nalaga qaaday nala baadhay aniga waxaa la yidhi ood caafimaad qabtaa hore u sii soco isagiina laba saddex shay meermeeriye waxba looma sheegin dabeedna intuu u yimi u hi niyo adiga jawaabta intaa laguu siiyey waxaan laba cishaa natiijadii laygu siiyey inaad caafimaad qabo wuxuu aniga saddex iyo afar bay maraysa waxaan u malaynaya xaaladdu inaanay caadi ahayn laba saddex cisho kabacdi baa loo yeedhay waxaa la yidhi xidhxidho jonis baa lagaa helay waana lagu celinaya halkii wajaacaddi kaga noqdo allah u naxariisto muddo sanad gudaheedna tc baa u timi tc baa u timi marka qadar allana way ahayd laakiin goobjoog baan u ahaa erayo badanoo ku soo celcelinayay waxa weeye sideedii bay u dhacday siduu u sheegi weligii jonis kuma dhicin wuxuui waxaan ka baqaynaa inaanu jonis ka qaadno cuntada anna maskaxdeeda kuma soo dhicin qadiyadda sagaalaad ama sideedaad almuqaaranaat waa waxa dad badan aafeeyey qofku inuu dadka isdhinac dhigo inuu isdhinac dhigo oo u yidhaahdo hebel qur-aankii wuxuu ku dhameeyey sanad maxaan anigu ugu dhammayn waaye niyad jab bay ku keenaysa ninkii hebele ila midka ah maanta guri intaa leeg buu dhista anigu maxaan u dhisan waaye guri hebel qalab intaasabaa taalla aniga iima taallo inaad dadka isdhinac dhigtaa waxay keentaa qofku inuu dibdhac sameeyo adiga waxaa lagaa doonayaa inaad dadaasho jaanisyada ka faa'iidaysato hore aad u socoto midig iyo bidix inaadan eegin welibana wuxuu hadduu adduunyo yahay bini aadan lama eego sida nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam laa yanduru axadukum ilaa man fudila calayhi fi lkhalqi wاlrisq kaa kaa abuurka wanaagsan ama wuu kaa maskax badan yahay ama waa kaa xoog weyn halkaad adigu shubka ka qaadayso laba kardood buu halmar qaadaya dakli ka badan buu soo xaraynaya waa abuur ilaahay uu siiyey ama waa kaa cod macanya codkiisa ilaahay u barakay iyo waxyaabaha la midka ah qofku yaanu jalleecin ama dee adduunyadaa ilaahay u furay oo jaanisy u helo xoolaa la siiyey qofku yaanu jalleecin muqaaranaadkuna wax wanaagsan ma aha qof walba duruuf baa ku xeeran maanta ninka business ka bilaaba maraykan oo adduunyada ugu dhaqaalo badan ama jaynaho ku xiga iyo ninka maanta waddankeennan ka bilaabaya ganacsi xaaladihiisu iska kooban yihin dadkiisuna kooban yahay boqolaal malyan iyo kumanaan malyan ninka ka dhex ganacsanaya iyo ninka saddex malyan ku wareegaya isku jaalis maaha marka haddaad raggaa iska eegato hebel xoolihiisaan helaya wax waddankaagaba ka soo baxaya ma marka muqaaranadu marnaba waxa weeye ma fiicno waa duruuftaada iyo ayaad ku qiimanaysa qodobka ugu dambeeya ama qodobka sagaalaad ee ka horeeya waa talabulkamaan dadka qaar xaalkoodu wuxuu yahay halka ugu dambaysa haddaanan gaadhay waxba qaban maayo haddaanan shiikh weyn oo macruufa aanan noqonayn cilmiga dalbi maayo haddaanan noqonayn ganacsadaha hebel la yidhaahdo waddankaba ka tilmaaman haddii kale waxba ima ah ta noocaasina waxay keenaysaa qofku inaanu guulaysan waxay yidhaahdaan roome iyo sanco maalin lama wada dhisin nin waliba jarajar buu soo maray caqabado iyo dhibaatooyin buu soo maray guushanaad hadda ku arkaysa noocay doontaba ha noqoto waxbaa ka horreeya aadan ogeyn ayaa waxa weeye ka horreeya sidaa awgeed waxa weeye qofku waa inuu hadba waxa suuragalkaa ku dadaala kamaalkana uu tiigsadaa laakiin aanu caqabad ka dhigan wuxuu leey nabigu calayhi salaatu wasalaam ixras calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjaz dantaada ku dadaal ilaahayna la kaasho hana caajisin taasaa guusha laga gaadhaya qodobka ugu dambeeya aynu kusoo xidhaynaa waa altaswiifu walmumaatalatu waalkasal qofku inuu caajiso wax dibdhigo waa jecelya salaaddii subax baa loo addimaya in yar ku cel laba daqiiqo midig iyo bidix ma kacayo wuxuu doonayaa khayr inuu sameeyo uu jeclaysanaya laakiin waa ka caajisaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha salaada dhexdeeda maalin iyo habeen ilaahay wuu ka magan gelayay waxaa ka mid a allahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal alkasal waa wixii aad awoodaysay ee aad ka caajistay alcajzina waa waxaad awoodi weydaba nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilahay buu ka magan gelayay alkasal caajiska wuxuu ilaahay weydiisanayaa alcaziima go-aan qaabasho wuxuu nebigu saxaabada ku celcelinayaa baadiru mubaadaro sameeya dhaqaaqa oo waxa weeye ficilka fuliya baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim baadiruu bilacmaali sittan baadiruu bilacmaali sabcan wasaaricu saabiqu dheereeya baratama limili hada falyacmal alcaamiluun waxaa ku timi adilo aan la soo koobi karin shayga wanaagsan marka laguu sheego waxyaabaha guusha lagu gaadho waxaa ka mid ah inaad tallaabadii qaado ibda khawa khawat lalfi mayl tabda'u bikhawa bay yidhahdeen haddii guusha ay kaa xigto kun tallaabo kun tallaabaa guusha kaa xiga kun tallaabo inaad qaado tallaabada koowaad markaad qaado waxaa kuu hadhaya sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan nambarkii waa isdhimay mid labaad haddaad ku darto horaad usii soconayso qadiyaddu gaabiska ma aha qadiyaddu waa shaqada weeye waxaan kaga baxaya xasanulbasri baa loo yimi nin baa u yimi ninkaasi wuxuu soo akriyey dadkii xasanulbasri taabici buu aha saxaabadii iyo say u dadaalayeen iyo cilmigooda iyo cibaadadooda iyo waxaasuu shaw soo dhegadhegay dabeedna xasan buu u yimi oo wuxu uhi xasanow waa la kala tegay ma nimankaas aynu gaadhayn nimankaas miyaynu gaadhayna wuxuu uhi kaanuu calaa khaylin mudammara wa naxnu calaa xumurin mucaqara nimankaas waxay fuushanaayeen fardo la layliyey oo boglaalan oo loo diyaariyey tartan loo diyaariyey aada looga shaqeeyey ayay fuushan yihin waa faras welibana laga shaqeeyey si u dheereeyo wuxuu uhi innaguna waxaynu fuushannahay xilligan waaba taabiciin waa kuwii ku xigay innaguna waxaynu fuushannahay dameero la boqna gooyey waana dameer boqnahana waa la jaray yacni weligan isma gaadhin xasan wuxuu ugu jawaabay xikmad cajiiba wuxuu ihi anta calaa ariiqihim qaala nacam qaala satasib waddadii ay qaadayeen horta ma haysaa iyagu waxaa laga yaabaa saacad inay ku qaadatay adiga hadday sanad kugu qaadanayso waddadii ma haysaa ma soconaysaa haa waad gaadhaysaa haddaba waayo meesha loo socdaa waa janno mar haddaad waddadeeda hayso intay doonta ha kugu qaadato jannadii waad gaadhaysa jannadii waad gaadhaysa marka xaalkeenu waa inuu sidaa noqdo insha allahu tacaala ilaahay ha inaga dhiga dadka guulaystay adduunya aakhiraba muraadadeenna wanaagsan alla subxaanahu watacaala hayna gaadhsiiyo yoolalkeenna wanaagsan aynu jiigsanayna adduunya aakhiraba allah haynoo xaqiijiyo himiladeenna wanaagsan allah haynoo xaqiijiyo dadka liibaanay alla subxaanahu watacaala haynaga dhigo tawfiiqda alla subxaanahu watacaala hayna waafajiyo hadal iyo ficilba alla subxaanahu watacaala khaatimadeenna ha wanaajiyo acmaasheenna alla subxaanahu watacaala ha wanaajiyo hanaga aqbalo wsal allah wslm cla nabiyina muxamed walih wsaxbihi ajmaciin somalilan dhammaanteed subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida too suuqyada magaalada ganacsigaa susumaya sixirada ascaarta iyo sarifkaa dhex yaallaa waxay saarta haystaan internet ilaacoo sugan oo marqura goyn hadduu ganacsigaagu korayo khubarada adduunyada shirar aad la gelineed waddan kale aad oo tegi kharashkaaga bixin baad internet adeegsanoo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladoodaa mar kastaba muhiime markay soo gasho helaan bay maxo badan mabsoodaan maankaaga geliyo internet hamoogaan gurigaaga soo gela wayerles isbiid badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisa xadid male mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaata gulid ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurikaaga baahneen ruutirkugu xidheenoo hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaalla dabadeed hotsbot sbiid badan soo soo gasho waa shirkadda koowaad ee somalilan hogaaminaysa isgaadhsiinta internetka faibar optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo faibarka ah wax ku qoro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awoodee